warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii rooma rooma cutubka koowaad waxaa warqaddan qoraya bawlos oo ah addoonkii ciise masiix oo loogu yeedhay inuu rasuul ahaado oo gooni looga dhigay injiilka ilaah injiilkaas ayuu ilaah markii hore nebiyadii ku ballanqaaday xagga qorniinka quduuska ah oo wuxuu ku saabsan yahay wiilkiisa kii ka dhashay farcankii daa'uud xagga jidhka oo sarakiciddii uu ka sara kacay kuwii dhintay ay ku caddaysay inuu xagga ruuxa quduusnimada yahay wiilka ilaah oo xoog leh oo ah rabbigeenna ciise masiix kan aannu ku helnay nimco iyo rasuulnimo inaannu adeecidda rumaysadka magaciisa daraaddiis ugu geyno quruumaha oo dhan idinkuna kuwaas dhexdooda aad ku jirtaan oo ah kuwii loo yeedhay oo ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa kuwa rooma jooga oo dhan oo uu ilaah jeclaaday oo loogu yeedhay quduusiin nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaheen ah iyo rabbi ciise masiix marka hore waxaan ilaahay xagga ciise masiix ugu mahadnaqayaa kulligiin maxaa yeelay rumaysadkiinna waxaa lagaga warramaa dunida oo dhan waayo ilaah kan aan ruuxayga ugu adeego xagga injiilka wiilkiisa ayaa markhaati iiga ah sidaan maalin walbaba joogsin la'aan baryadayda idinku xasuusto anigoo weyddiisanaya inaan iminka ugu dambaysta si kastaba kulliba helo inaan ilaah idankiisa idinku imaado waayo aad baan u doonayaa inaan idin arko oo idin siiyo hadiyad ruuxa ka timaadda inaad ku xoogaysataan taasuna waa inaan idinkula dhiirranaado rumaysadka kiinna iyo kaygaba walaalayaalow dooni maayo inaad garan weydaan inaan marar badan damcay inaan idiin imaado inaan idinkana midho idinku dhex lahaado sida aan quruumaha kale ugu dhex leeyahay laakiin waa layga hor joogsaday ilaa haatan waxaa waajib la iigu leeyahay inaan wacdiyo gariigga iyo barbaariyiinta kuwa caqliga leh iyo kuwa garaadka la'ba sidaas daraaddeed anigu diyaar baan u ahay inaan injiilka ku wacdiyo kuwiinna rooma joogana waayo anigu injiilka ka xishoon maayo maxaa yeelay waa u xoogga ilaah xagga badbaadinta ku alla kii rumaysta marka hore yuhuudda dabadeedna gariigga waayo dhexdiisa waxaa laga muujiyaa xagnimada ilaah oo rumaysad ka timaada rumaysadna u socota sida qoran kii xag aho rumaysad buu ku noolaan doonaa cadradii ilaah ayaa samada laga muujiyey iyadoo ka gees ah cibaadodarrada iyo xaqdarrada dadka oo dhan kuwaasoo runta ku joojiya xaqdarro maxaa yeelay wixii ilaah laga garan karo waa ka dhex muuqataa iyaga waayo ilaah waa u muujiyey iyaga tan iyo abuurniinta dunida waxyaalihiisii aan la arki karin ayaa bayaan loo arkaa iyagoo laga garto waxyaalihii la sameeyey xataa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa si ayan marmarsiinyo u lahaan maxaa yeelay iyagoo ilaah garanaya ayaayan isaga ilaah ahaan u aaminin umana ay mahadnaqin laakiin fikirradoodii waa xumaadeen qalbigoodii garaadka la'aana waa madoobaaday iyagoo kuwa caqli lah isku sheegaya ayay nacasoobeen ammaantii ilaaha aan dhimanin ayay ku beddeleen sanam u eg nin dhimanaya iyo haad iyo xayawaan iyo waxa boga ku guurguurta taas aawadeed iyagoo qalbigooda wax xun ka damacsan ilaah wuxuu u daayey wasakhnimo in dhexdooda jidhkoodu ku maamuus jabo maxaa yeelay runtii ilaah bay been ku beddeleen oo waxay caabudeen oo u adeegeen ummadda intay caabudi lahaayeen kan uumay oo weligiis ammaanta leh aamiin saas daraaddeed ilaah wuxuu u daayey damacyo ceeb ah waayo dumarkoodu isticmaalkii loo abuuray waxay ku beddeleen mid ka gees ah kii loo abuuray sidaas oo kalena raggii intay iska daayeen isticmaalkii dumarka ayay iyagoo damacyadoodu gubayo isu kacsadeen rag waxay rag kale ku sameeyeen ceeb oo waxay dhexdooda ka heleen abaalgudkii khaladkooda waajibka ku ahaa intay oggolaan waayeen inay ilaah ku sii haystaan aqoontooda ilaah wuxuu u daayey maan dulli ah inay sameeyaan waxyaalo aan qumanayn iyagoo ay ka buuxaan xaqdarrada iyo sharnimada iyo damacnimada iyo xumaanta oo dhammu waxaa kaloo ay ka buuxaan hinaasada iyo dilidda iyo ilaaqda iyo khiyaanada iyo camal xumaanta oo waxay yihiin kuwa wax xun ku faqa iyo kuwa wax xanta iyo kuwa ilaah neceb iyo kuwa wax caaya iyo kuwa kibirka badan iyo kuwa faanka badan iyo kuwa wax shar ah hindisa iyo kuwa waalidkood caasiga ku ah iyo kuwa garaad kala iyo kuwa axdiga jebiya iyo kuwa aan kalgacaylka lahayn iyo kuwa aan naxariista lahayn iyagoo garanaya qaynuunka ilaah in kuwa waxyaalaha sameeyaa ay dhimasho istaahilaan ayaanay samayn waxyaalahaas oo keliya ee weliba waxay u bogaan kuwa sameeya